بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين الذاكرين الخاشعين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal waxaan soo wadnay siiradii suubaneeda nabigeena sala allahu calayhi wasalam waxaan inoo joogtay sulxulxudaybiya ama heshiiskii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu la muddo dhigtay nimankii quraysheeda carbeed ee reer maka heshiiskaas oo ka koobnaa in toban sannadood laysu muddo dhigto tobankaa sannadood aan wax dagaal ahi aanu dhicin marka nimankii quraysheed waxay sababtay arrintaasi inay meydaankii ama goobtii dagaalka in ay ka hadhaan oo aan wax dagaal ahi aanay dhicin qurayshna waxaynu soo sheegnay waxay ka mid ahayd cadowga iyo colka ugu waaweyn ee islaamkuu leeyahay ayada iyo carabtii kale reer bani khatafaan loodhan jiray iyo yahuudda saddexdaasa ugu waaweynaa colkii iyo cadowgii islaamku lahaa waqtiga markaa markii qurayshi ay ka fadhiisatay ay la muddo dhigatay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa sidoo kale saaxadda ka baxday carabtii kale reer bani khatafaan waxaa soo hadhay un yahuudi yahuudduna meesha la dhado khaybar ayay isugu tageen oo ay ka markii kadib laga laga saaray magaalada madiina ayay halkaa tageen oo halkaas ayay mu'aamaraadkii iyo khiyaanadii iyo dhibtii ay ka wadeen iyagoo oo fitnada horinaya oo ugu talagalay ama doonaya inay khariijiyaan rasuulka ilaahi sala alla alay wasalam dhibaato badanna u geysta muslimiinta waxaana waajib ahayd in nimankaas laga takhaluso oo lasoo gebagabeeyo ayaa waajib ahayd sababtoo ah dhibta ay ku hayeen muslimiinta ayaa aada u fara badnaa sidaa awgeed nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu uga faa-iideystay hudnadaas iyo heshiiskaas wuxuu uga faa-iideystay in dadkii kale ama ciddii kale colka la ahayd islaamka in uu ayagana edbiyo oo ay ka mid yihiin yahuuddaasi sidoo kale heshiiskaasi wuxuu keenay fursad weyn iyo janis si dacwaddii islaamka iyo yabooh islaamka loo gaadhsiiyo dadka nebiguna dhab ahaantii wuxuu qoray waraaqo fara badan ayuu u qoray boqoradii iyo umaradii xilligaa talinaya ee ka talinayay dowladaha adduunyada sanadkii lixaad ee hijiriyada dabayaaqadiisii markii xudaybiya laga soo noqday iyo heshiiskii xudaybiya laga soo noqday ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam u waraaqo u qoray boqoradii isagoo ugu yeedhiya islaamnimada waxaanu doonayay inuu caddeeyo nebigu sala allahu calayhi wasalam in aanu isagu ahayn nebi u ahayn carabta oo keliya ee uu u yahay nebi dhammaan dadka oo dhan yacni linnaasi kaafa dadku dhammaantood uu wada yahay maxay nebi sala allahu caleyhi wasalam waraaqihii markaa nebigu sala allahu caleyhi wasalam uu qoray waxaa ka mid ahaa oyo ciddii uu qoray boqorkii xabashida ayaa ka mid ahaa sidoo kale wuxuu samaystay nebigu sala allahu caleyhi wasalam shaambad ayuu samaystay ay ku qorantay laguna shaqadeeyey muxamaduna rasuulullah waa kaatunuu nebigu sala alla alay wasalam u lahaan jiray oo u isticmaali jiray sida shaambadda oo kale oo warqadda la qoraayo ayuu ku qori jiray si ay boqorada iyo umaradu ay akhristaan warqad buu u qoray markaa nebigu sala alla alay wasalam boqorkii xabashida ne la odhan jiray asxama ibnul abjar oo xabashiga xabashida waqtigaa waxaa u talin jiray ninka asxamo la dhaho oo lagu naanaysi jiray boqortooyadooda maxay najaashi la odhan jiray warqadana wuxuu u dhiibay saxaabigii camruu ibnu umaya dumri waxaana nuxurkii warqadaas ka mid ahaa iyo qoraalkii ku qornaa hadaa kitaabu min muxamedin nabiyi ila najaashiyi lasxama cadiimi alxabasha warqadani waxay ka timi moxamed oo ah nebigii ilaahay kuna socota najaashigii asxam loo odhan jiray boqorka ka ahaa dhulka xabashida salaamun calaa man itabaca alhudaa nabadgelyo korkiisa ahaato cidda hanuunka raacda waamana billaahi warasuulih ilaah iyo rasuulkiisana rumaysa waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waxaan qorayaa ilaah xaq lagu caabuday inaanu jirin alla mooyaane oo uu keligiina yahay wehelna aanu lahayn lam yatakhid saaxibatan walaa walada sidoo kalena aanu lahayn xaas iyo caruurtoonna waana muxamadan cabduhu warasuuluh muxamedna uu yahay addoonkiisi iyo rasuulkiisii waadcuuka bidacaayati lislaam waxaan kugu yeedhayaa buu leeyahay yabooha islaamka fa innii ana rasuuluh anigu waxaan ahay fariinsidihiisii iyo rasuulkiisii fa aslim taslam islaam oo isdhiib aada nabadgeshide kadibna wuxuu nebigu sala allahu caleyhi wasalam u akhriyay aayadkii qur-aanka ahaa qul yaa ahla alkitaab tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum waxaad ku dhahdaa buu leeyahay alle subxaanahu watacaala nebiyo waxaad ku dhahdaa yaa ahla alkitaabi kuwa ahlulkitaabka ahow waa yahuudda iyo nasaarada iyo kiristankaas weeyaane ee towraad iyo injiil kutubadii ay wax kasoo gaadheen tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum waar u kaalaya weedh inaga dhaxaysa idinka iyo annaka anlaa nacbuda ila allah inaanan caabudin ilaahay cidaan ahayn walaa nushrika bihi shay-an waanan cid kalena shariik uga yeelin iyo wehel uga yeelin oo ilaahyo kale aanan caabudin walaa yatakhida bacduna bacdana rabeyba min duuni illaah oo aynan badhkeenba badhka kale aynan ka yeelanin ilaahyo ilaahay ka sokeeyo subxaanahu watacaala fain tawallow haddii ay jeystaan faquuluu waxaad ku dhahdaan buu yidhi rabbi subxaanahu watacaala ishhaduu war ka markhaati kaco ka marakaca biana muslimuuna ina annagu aan nahay kuwa muslimiinta hoggaansan ee isu dhiibay allah subxaanahu watacaala fain abayta buu yidhi markaa nebigu haddii aad diidid haddaba boqorkii xabashidow faina calayka idma nasaara min qowmika waxaa korkaaga saaran dembigii kiristanka iyo nasaarada ku nool ee qoomkaaga ah ee aada madaxda u tahay dembigoodao dhan baa ku saaran warqadaas sidaa u qoran ayuu nebigu sala allahu alayhi wasalam uu ugu dhiibay saxaabigii la odhan jiray camru ibnu umaya dimri saxaabigaasna waa gaadhsiiyey dabadeedna warqad buu soo qoray wuu ugu soo dhiibay jacfar ibn abi aalib radi allahu canhu saxaabiga ay caliy ibn abi aalib ay walaalo ahaayeen oo ay nebigana ilmaadeer ahaayeen oo nebiguna waa aada u jecla ahlilbeytka ka mid ahaa oo ka mid ahaa saxaabadii u hijrootay dhulka xabashida oo joogayba dhulka xabashida isaga iyo saxaabo kale badan ay joogeen dhulka xabashida marka warqadii buu usoo dhiibay warqadii qoraalkeedii waxaa ka mid ahaa ilaa muxamedin rasuulillaah ku socota muxamed oo ah fariinsidihii iyo rasuulkii ilaahay min annajaashiyi asxama kana timi najaashigii asxame loo odhan jiray ee boqorkii ka talinayay dhulka xabashida salaamun calayka yaa nebiy allah nabadgelyo korkaaga ha ahaato nebigi ilaahayow min allahi waraxmat ullahi wabarakaatu raxmad iyo naxariis xagga eebba ka timi iyo barakooyin fara badan korkaaga ha ahaato wallahi aladii laa ilaaha illaa huwa wuxuu leeyahay allaha baan ku dhaartay ilaahay mooyaane ilaah kale aanu jirine faqad balaganii kitaabuka warqadaadii rasuulka ilaahayo way soo gaadhay fiima dakarta min amri ciisa iyo warqadii aad qoraalkeedu iyo wixii aad ka sheegtay arrinkii nebi ciise calayhi salaam ay soo gaadhay buu leeyay fawarabbi asamaai waalard rabbiga samada iyo dhulka ayaan ku dhaartee ina ciisa laa yasiidu calaa maa dakarta thaqruufa nebi ciise calayhi salaam warka aad sheegtay kamuusan ziyaadin kamanuusan kordhinin thaqruuf yar yacnii cuud yar ama qori yar ama godkaa yar waxaa yar waxaa sheegtay kamuusan ziyaadinin innahu kamaa qulta dhab ahaantii waa sidaad u tidhi subxaan allah waqad carafnaa maa bacadta bihi biha ilayna waanan ogeyn waxaad noola soo baxday oo aad noo soo aada noo soo dirtay waqad qorayna bna camaka waxaanan soo dhaweynay wiilkaad ilmaadeerka ahaydeen jacfar ibn abi aalib iyo wa asxaabuk iyo saxaabadii kale la socotay faashhadu annaka rasuulu ullah saadiqan masduuqa waqad baayactuk wuxuu yidhi ninkii asxamo loo odhan jiray waxaan qirayaa inaad adigu tahay rasuulka ilaahay oo aad run badana tahay run sheegaya oo la rumaysto waanan kula baayactamoobay oo kugula heshiiyey islaamnimada ayuu yidhi wa baayactu bna camak waxaanan islaamnimada kula baayactamoobay wiilka aad ilmaadeerka tihidin ee jacfar ibni abi aalib radia allahu canhu waslamtu calaa yadayhi lilaahi rabi alcaalamiin calaa kulli xaal ninka la odhan jiray asxame ee boqorkii xabashida warqadii rasuulku markii ay gaadhay ayuu islaamay oo diinta xaqa ah ayuu qaatay waana kii aan hore usoo sheegnay inuu soo dhaweeyay saxaabadii u hijrootay dhulka xabashida nebiguna sala allahu alay wasalam wuxuu ka dalbaday in uu jacfar iyo saxaabadiisii uu soo celiyo uu kusoo celiyo dhulka ay deganaayeen magaalada madiina deetana laba doomood ayuu ninkii xabashiga ahaa boqorka ahaa u dhiibay saxaabadii marka labadii doomeed ayay soo fuuleen isagoo ay la socdo saxaabigii warqadda uu siday camru ibnu umaya damri markii ay magaalada madiina yimaadeen markii khaybar laga soo noqday ayuu yimi jacfar iyo saxaabadiisii la socotay markay yimaadeen ayuu nebigu aada ugu farxay waynan gaari doonaa marka khaybar la furan doono siduu nebigu sala allah alay wasalam ugu farxay oo usoo dhaweeyey jacfar iyo saxaabadii kale la socotayba sanadkii sagaalaad ee markii tabuuk laga soo noqday ayaa saxaabigii asxama ee boqorka ka ahaa dhulka xabashida een, u geeriyooday dabadeedna nebigu waa kii ka tacsiyadeynaya ee xataa salaatul ghaayib ku tukanaya ee isagoo dhintay ayuu salaatul ghaayib uu ku tukaday ee, rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu geeriyooday ninkaasina waxaa uga dambeeyey boqortooyadiisii boqor kale ayaa ka dambeeyey najaashi kale ayaa ka dambeeyey nebiguna warqad kale ayuu u qoray laakiin lama garanayo kaasi inuu islaamay iyo in kale Een, waraaqdaas wuxuu u dhiibay nebigu sala allahu alay wasalam boqorkii xabashida Een, guul weynna waa laga gaadho boqorkiiba waa islaamay isaga iyo asaaqifadiisii iyo wadaadadii iyo baadiryadii ka agdhowa Ee, sidoo kale nebigu sala allahu alay wasalam warqad buu u qoray maquuqaskii la odhan jiray maliku misr yacni boqorkii misr oo naanistiisii iyo laqabkiisu uu ahaana maquuqas oo isaguna wuxuu ahaa qibt Een, yacni dadkii faraacintii iyo fircoonadii ka soo hadhay ayuu ahaayo boqor buu ahaa uu haystay boqor u ah masar iyo iskandariya ay meliku misr wel iskandariya baa la odhan jiray magaciisana waxaa la odhan jiray jurayj ibnu mata ninkaa boqorka ah ee masar haystana nebigu warqad buu u qoray Ee, warqadaas oo ah sidii warqadii ugu qoray boqorkii najaashi oo kale ayuu ugu qoray maadaama ay isku diin ahaayeen oo kristan ay labadoodaba wada ahaayeen warqadanna wuxuu u dhiibay nebigu xaatib ibn abi baltaca saxaabigaas radiallahu canhu ayuu u dhiibay xaatibna markuu u tegay boqorkii masar een, jurayj ibn mata la odhan jiray ayuu ku dhahay war dhegeyso een, adiga ka hor waxaa jooga boqor een, sheegtay ilaahnimo oo yidhi ana rabukum lacla waa fircoonkii buu sheegayaa Ee, markaasuu fa akhadahu allahu nakala alaakhirati waluula markaasuu ilaahay ka aargoostay adduunya aakhiraba oo uu allah subxaanahu watacaala uu ku ciqaabay ifka iyo adduunyada adduunyada inta la joogiyo aakhiraba uu ciqaabay ee ku cibro qaado oo soo islaam markaasuu maqooqiskii masar wuxuu yidhi annagu diin baan haysanaa diintanadana ee, ka tegi mayno markaasuu haddana xaatib ugu yeedhay diinta islaamka ee diinta xaqa ah markaasuu maquuqaskii wuxuu yidhi "Een, warkaagan waan eegaya oo bal waan ka fekeraya dabadeedna kitaab buu soo qaaday warqad buu qoray markaa isagiina oo waxa uu yidhi warqadii uu qoraya wuxuu yidhi waxaan ogaa buu ku yidhi nuxurkii wixii ka midka ahaa yacni waxyaalihii uu qoray waxaa ka mid ahaa inuu dhahay "Ee, waan ogaa buu yidhi in nebi soo bixi doono nebi uu hadhsan yahay ee, laakiin waxaan filayay nebigaas inuu kasoo baxayo dhulka shaam ee, waa suuriya iyo urdun iyo cumaan iyo xaggaas meelaha inuu kasoo bixi doono ayaan filayay laakiin ismaan lahayn nebigaas wuxuu kasoo baxaya ardulxijaaz maka ayuu kasoo baxaya Ee, ninkii aad ii soo dirtay fariinsidahaaga ahaana ee, xaatib ibn abi baltacana isagana waan karaameeye waan sharfay Een, hadiyadna waxaan kugu soo dhiibay buu leeyahay laba jaariyadood la- laba gabdhood baan kugu soo dhiibay oo iyaga agtooda ka ahayd laba gabdhood oo qiimo iyo boos ku leh agtooda labada gabdhoodna waxay ahaayeen maariya iyo siriin maariyana nebiga sala alla alayhi wasalam waa kii ka dhigtay sariiradiisa yacni addoontiisa waa kii ka dhigtay nebigu sala alla alayhi wasalam waxayna u dhashay wiilkiisii ibraahim ibni moxamed ayay u dhashay maariya radi allahu canha siriinna waxaa guursaday saxaabigii een, xasaan ibnu thaabit shaaciru rasuulillaah een, abwaankii rasuulka ee xasaan loodhan jiray ayaa nebigu uu siiyey siriinna sidoo kale waxaa ka mid ah hadiyadii uu ninkaasi uu boqorkaasi usoo diray nebiga faras ee, ama baqal la odhan jiray daldal oo ugu talagalay in nebigu sala alla alay wasalam uu safaradiisa uu- uu uu ku safro Een, faraskaana waa soo raaciyay hadiyadii uu bixinay Een, warqad kale ayuu nebigu u qoray wuxuu u qoray boqorkii faris farisna waa dowladdii markaa ugu awooda badnayd ee ugu weyneyd dunida xilligaa wixii jiray farisna waa dowlad aada u weyn oo ka talinaysay een, dhulka asia badankeedoo dhan iiraan iyo dhulkaas iyo wixii xaggaa kasii xig oo dhan ka talinaysay iyo qaybo badan oo ca- dhulka carabta ka mid ka marka nin kisra la odhan jiray boqorkaas ayaa haysan jiray nebiguna sala alla alay wasalam warqad buu u qoray oo q- qoraalkii uu ku qorayna waxay ahayd un ee, qoraaladii uu qori jiray oo kale mid u eeg ayuu ahayd laakiin uu ka tegay aayadii qul ya ahla alkitaabi ee ahlulkitaabka wa- sababtu uga tegina waxay ahayd een, iyagu ahlulkitaab ma ahan iyagu majuusiyiin ba ahan dabkay caabudi jireen warqadana wuxuu u dhiibay nebigu sala alla alay wasalam saxaabiga cabdillahi ibnu xudaafa radi allahu canhu Een, cabdillaahina warqadii wuxuu u geeyey ninkii boqorka faris u fadhiyey dhulka baxrayn ee madaxweyne baxrayn ahaa oo camiil iyo cid uu shaqayn jiray faris u shaqayn jiray ayuu u dhiibay boqorkii baxraynna wuu qaaday oo wuxuu warqadii usii gudbiyey boqorkii kisra ee faris oo dhan xukumayay dabadeedna markuu warqadii akhriyey ayaa warqada waxay ku qorneed oo ku bilaabmaysa min muxamedin rasuulillaah ilaa cadiimi kisra waxay ka timi warqadani moxamed oo ah rasuulkii ilaahay kuna socota boqorka kisra ee faris haysta madaxweynahooda ayay ku socotaa deetana ninkii markuu warqadii akhriyeyba waa xanaaqo wuxuu yidhi ma addoon addoommadayda ka midka ah ayaa magiciisii ka hor ka hormariyey magacaygii waa xanaaqo warqadii buu jeexjeexay intuu cadhooday nebiguna waa kii laha mazaqa allahu mulka alla ha googooyo boqortooyadiisii طبعا إلهنا وقوقوي ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم أيو الله سبحانه وتعالى أجيبه وبقرتو يدي فارس ودور كن أو سندود اسميسي وإنت سوك سندود اسكسود اسكسود دحلاين ayaa markeliya cagta la mariyey oo baaba'day oo dib oo u dambaysa meel ay jaan iyo cidhi u dhigtay la waayey habaarkii nebiga ayaana ku dhacay nebigu sala allahu alay wasalam warqadii markii uu qoray warqadii nebiga markuu akhristay ninkii ayaa wuxuu warqad usoo qoray ninkii u shaqaynayay ama ninkii u fadhiyey dhulka yaman yamanna faris baa haysatay oo furustaas iyo nimanka bershiyaanka ah ayaa ka talinayay nin caamiil ah oo yacni u shaqaynaya farisna madax buu ahaa oo la odhan jiray baadaan marka ninkii yaman joogay buu warqad u dira wuxuu yihi laba nin dir oo ninkan anigay soo qoray warqadda laba nin u dir markaad labadaa nin u dirtid ha soo qabtaan ninkaas oo aniga hay hor keenaan kibir baa weli kusii jira ninkii ninkii baadaan ahaana laba nin buu diray oo wuxuu ugu talagelay nebiga sala alla alay wasalam lasoo kaxeeyo la hor keeno boqorkii fursta ama farisiyiinta markii ay labadii nin magaalada madiine ay yimaadeen ay rasuulka ilaahay qaabileen ay la kulmeen ayaa waxay dhaheen ninkii shaahanshaah waa laqabkii iyo taytalkii uu isi siiyey boqorkii farisiyiinta shaahanshaah waa boqorka boqorada boqorkii boqorada iyadu wuxuu ku yidhi warqad buu kuusoo diro wuxuu yidhi nala soo bax annagoo waan ku kaxaynaynaa iyo xaggaasaan kula tegaynaa bay dhaheen nebigu waa kii lahaa bal berri igu soo noqda berridii markii la gaadhay ayaa waxaa xilligaa jiray kacdoon iyo towrad baa ka jirtay dhulka farisiyiinta ay ka telinaysay deetana towradii baa kacday towradii markii ay kacday ayaa boqorkii warqadda soo qoray farisiyiinta ee nebigu sala alla alay wasalam uu habaaray ayaa wiilkiisii ayaa ku kacayba oo deetana dilay boqorkiiba waa la dilay oo wiilkiisiibaa dilay wiilkiisii baana boqortooyadii la wareegay sababtuna waxay towraddu waxay ugu kacsanayd guuldarre kasoo gaadhay romaanka labada dowladood ee dunida ugu weynaa xilligaa ee aadka u xafiltamayay waxay ahaayeen farisiyiinta iyo romaanka farisiyiintana awood badnaa dabadeedna waxay duulaan bay soo qaadeen hadda ka hor oo waxay qabsadeen dhulka sham oo dhan oo romaanka uu ka talinayay deetana markuu shamkii dhulkaasoo dhan laga qabsaday oo dowladdii romaanka la jabsaday ayaa aayad qur-aanihii ay soo degeen fii suurati rum oo nebigu sala allahu caleyhi wasalam looga waramayo in nimanka romaanka ah ee iminka la jabiyey inay muddo yar gudahood inta ay isu soo urursadaan ay farisiyiinta jebin doonaan dhulkii laga qabsadana ay soo qabsan doonaan subxaan allah allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala alif laamiim gulibat iruum gulibat iruum romaankii waa la jebiyey buu yidhi rabbi subxaanahu watacaala fi adna alardi yacni dhulka halka ugu hooseysa ayaa lagu jebiyey oo la dhaho waxa weeye dhulka jordan ama urdun meesha la dhahdo gaar ahaan meeshan la dhahdo baxrulmayit oo lagu tilmaamo inay tahay dhulka meesha ugu hooseysaba subxaan allah waa mucjizooyinka qur-aanka kariimka ah nimankii markii halkaa lagu jebiyey alle wuxuu yihi fi adna alard wahum min bacdi galabihim sayaqlibuun laakiin guuldaradooda kadib ayaga ayaa guulaysanaya fii bidaci siniin muddo yar oo wax ka yar toban sannadood gudahood ayay dowladdaa dhani intay dib isu soo urursato ayay guuldarrada kadib guulaysan doonaan aayaadkaasi markay soo degeen waa kii ababakar radi allahu canhu la sharatamayay intaan sharadka iyo waxaasaan la xaaraantinimamin bay ahayd ayuu wuxuu la sharatamay nimankii carbeed ee quraysheed ayuu wuxuu ku yidhi nimankaa la eeryanaya roomaanka toban sano gudahood wax ka yar ayay dib u guuleysan doonaan oo farisiyiinta ay qabsan doonaan meelihii laga qabsado oo dhan subxaan allah way u qaadan waayeen gaaladii qureysheed waxay dhaheen suurtagal ma ah markii muddo toddoba sannadood la joogayba nimankii roomaanku waa kuwan ku duulay ee qabsaday meelihii laga qabsado oo dhan marka towradaas ayaa ku kacday guuldarrada la soo gaadhay nimankii farisiyiinta sharadkiina waa kii abaabakar uu helayay boqolka halaad ka qaadanayay nimankii carbeed sababtoo ah rasuulka ilaahay baa waxii loogu sheegay oo qeybka ayuu allah subxaanahu watacaala u daalac siiyey subxaan allah dabadeedna towradaasi markay ku kacday ayaa wiilkiisii xanaaqay markuu wiilkiisii xanaaqay buu aabihii dilay warkii ayaa waxii loogu soo sheegay markaa nebiga labadii nin subaxii markay soo ka laheen ayuu nebigu u sheegay arrinkii oo yidhi waar ninkii shaahanshaha aad ku sheegayseen boqorka boqorada xalay baa la dilay oo rabbigay baa dilay buu yidhi subxaan allah nimankii waxay dhaheen warkan ma u tagnaayo boqorkii yaman ee isaga u shaqayn jiray ma u soo sheegnaa haa buu yidhi weliba waxaad ku tidhaahdaan haddaad soo islaamtid baadaankaas ama ninkaa boqorka yamanka ahi hadduu soo islaamo qoomkiisa sidaa uu madaxda ugu yahay ayuu madax ugu noqonaya labadii nin way tageen warkiina waa u sheegay ninkii baadaan la odhan jiray muddo yar markii la joogayba shiira weyhi waa wiilkii dilay aabihii ee boqortooyada faris oo dhan qabsaday ayaa warqad u soo diray ninkii baadaan la odhan jiray markaasu wuxuu yidhi ninkii aabbahay uu kugu lahaa labada nin u dir ee soo kaxeen ninkaas warkiisa aniga iga warsug waxna ha samaynin dabadeedna waxay ninkii baadaan ku noqotay waa arrin mucjizo ah ama wax lala yaabo in waxyigaas intaa la eg halkaa uu soo gaadhay deetna waxay u noqotay wuxuu ku islaamo waana soo islaamay baadaan iyo dadkii kale ee ahlulfuruska ahaa ee farisiyiintii deganaa dhulka yaman iyaguna way soo islaameen way nebigu sal alla alay wasalam sidoo kale warqad ayuu u qoray boqorkii roomaanka dowladii kale adduunka ugu weyneed oo ahaa roomaanka isagana warqad buu qoray oo wuxuu u dhiibay warqada tanna saxaabigii dixya dixyat alkalbi dixya bin khaliifa alkalbi saxaabigaasu radi allahu canhu u dhiibay warqada wuxuuna faray nebigu sala alla alay wasalam in warqada uu geeyo oo u gudbiyo ninkii amiirka ka ahaa busra busradaasi iyo warqadii ninkii amiirka u ahaa buu u dhiibay kiina wuxuu usii geeyey madaxweynihii roomaanka oo hiraqa la odhan jiray boqortooyada ninkii haystay kaysarka laqabkiisa uu ahaa kaysar ayaa loo gudbiyey isagana warkiisa waxaa inooga sheekeeyey oo soo arooriyey xadiidka saxiixa ah ee ku soo arooray kitaabka bukhaari oo u dhignaa sida tan can cabdilaahi bni cabaas waxaa laga wariyey cabdilaahi ibnu cabaas ilaahay raalliha ka ahaaday isaga iyo aabihiibe ahbarahu ana abaa sufyaan ibna xarbi ahbarahu inuu u sheekeeyey ninka la dhaho abaa sufyaan isagana ilaahay ka raalli ahaadee oo uga waramay arrinka hiraqal ana hiraqal arsala ilayhi fii rakabin min quraysh in ninka hiraqal la dhaha oo boqorka ahaa roomaanka boqor u ahaa ninka hiraqal uu u soo diray safar reer qureysheed ah wa kaanuu tujaaran bishaam waxayna ahaayeen kuwo ka ganacsanaya dhulka shaam fi lmuddati alatii kaana rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalama maadda fiiha abaa sufyaana wa kufaara quraysh xilligii uu rasuulki ilaahay sala allahu calayhi wasalam uu ahaa ku kula heshiiyey oo u muddo dhigtay ninka abaa sufyaan iyo iyo gaaladii qureysheed fa atowhu wahum biiliyaa waxay ugu yimaadeen isaga oo jooga iliyaa fadacaahum fii majlisihi wuxuuna ugu yeedhay golihiisa wa xowlahu cudamaau ruum isagu oo ay hareertiisa joogaan madaxdii roomaanku uma dacaahum wadaca biturjumaani markaasuu u yeedhay ouna u yeedhay sidoo kale tarjamaankii u turjumayey faqaala ayukum aqrabu nasaban bihada alrajuli aladii yazcumu annahu nabiy wuxuuna dhahay ninkii hiraqa lahaa yaa idinku nasab dhow ninkan sheeganaya inuu nebi yahay faqaala abuu sufyaan qultu ana aqrabuhum nasaban wuxuu dhahay abuu sufyaan waxaan ku idhi aniga ayaa xagga dhalashadiiyo nasabka ugu dhow faqaala adnuuhu minii wuxuu dhahay ninkii hiraqa lahaa iisoo dhoweeya waqaribuu asxaabahu saaxiibadiisa la socda abaa sufyaanna iisoo dhoweeya fajcaluuhum cinda dahrihi waxaanad yeeshan saaxiibadii isaga dhabarkiisa yeela uma qaala liturjumaanihi markaasuu wuxuu ku dhahay ninkii tarjamaankiisa ahaa qul lahu minii saa'ilun haada can haada arajul waxaad ku dhahdaan waxaad ku tidhaahdaa ninkan aba sufyaan ah waxaan weydiinayaa warka ninkaas ee fain kadabanii fakadibuuh hadduu been ii sheego beeniya fawallaahi lowla alxayaau min an ya'huruu calaya kadiban lakadabtu canhu allan ku dhaartay buu leeyahay abuu sufyaan xishoodka haddaanu jiri lahayn inay igu qabtaan inaan been sheegayo been baan sheegi lahaa buu yidhi uma kaana awala maa sa'alanii canhu markaana wixii ugu horreeyey ee weydiiyey waxa uu ahaa qaala kayfa nasabuhu fiikum ninkan nasabkiinu sidee buu yahay qultu huwa fiinaa duu nasab waxaan idhi buu yidhi abuu sufyaan dhalasha ayuu xaggayaga ku leeyahay qaala fahal qaala hada alqawla minkum axadun qabtun qablahu qultu laa wuxuu yidhi ninkii hiraqal ahaa hadalkan uu sheeganayo ee nebinimada miyaa cid isaga ka horraysay hore u sheegatay waxaanan idhi buu yidhi abuu sufyaan maya qaala fahal kaana min aabaa'ihi min melik wuxuu dhahay ninkii hiraqa lahaa aabbayaashiima waxaa ka mid ahaa boqor qultu laa waxaan dhahay buu yidhi ninkii abuu sufyaan ahaa maya qaala faashraafu nnaasi yatabicuunahu am ducafaa'ahum wuxuu dhahay ninkii hiraqa lahaa ma ashraafta dadka ayaa raacaysa mise dadka inta tamarta yar faqultu bal ducafaa'ahum waxaan dhahay buu yidhi ninkii abuu sufyaan ahaa waxaa raacaya dadka inta tamarta yar qaala ayaziiduuna am yanqusuun wuxuu dhahay ninkii hiraqa lahaa miyay kordhayaan mise way yaraanayaan qultu bal yaziiduun waxaan idhi buu yidhi abuu sufyaan may way korayaan qaala fahal yartadu axadu minhum sakbatan lidiinihi bacda an yadkhula fiih wuxuu dhahay ninkii hiraqa lahaa miyay cidid diintiisa ka ridowday oo dib uga laabatay cadho ay u qabto diintiisa kadib markii ay gashay qultu laa waxaan idhi buu yidhi ninkii abuu sufyaan ahaa may qaala fahal kuntum tattahimuunahu bilkadibi qabla an yaquula maa qaal wuxuu dhahay ninkii hiraqa lahaa miyaad ahaydeen kuwa ku tuhma been intaanu hadalkan uu dhahay aanu sheeganin qultu laa waxaan idhi buu yidhi abuu sufyaan maya qaala fahal yakdiru qultu laa wuxuu dhahay ninkii hiraqa lahaa miyuu ballan buriyaa wuxuu yidhi may wanaxnu minhu fii muddatin laa nadri maa huwa faacilun fiiha waxaanan idhi buu yidhi abuu sufyaan muddo iyo heshiis baan kula jirnaa mana garanayno waxa uu ku samaynayo qaala walam tumakinii kalimatun udkhalu fiiha shay-an hayru hadihi alkalima wuxuu dhahay abuu sufyaan imaysa suurtoobin inaan kelmad iyo weedh soo dhexgeliyo arrinkaas kelmadda mooyaane qaala fahal qaataltumuuh wuxuu dhahay ninkii hiraqa lahaa miyaad la dirirteen oo la dagaalanteen qultu nacam waxaan dhahay buu yidhi abuu sufyaan haya waan dagaalanay qaala fakayfa kaana qitaalukum iyaah wuxuu dhahay ninkii hiraqa lahaa sidee buu ahaa dagaalkiin qultu waxaan idhi buu yidhi abaa sufyaan alxarbu baynana wa baynahu sijaal dagaalka annaga iyo isaga noo dhexeeya waxa uu ahaa waadamaysi yanaalu mina wananaalu minhu wuu naga roonaadaa waanan ka roonaana qaala maada ya'murukum wuxuu dhahay ninkii hiraqa lahaa muxuu idin faraa qultu yaquulu ucbudu allaha waxda waxaan idhi buu yidhi abuu sufyaan wuxuu dhahaa ilaahay keligii caabuda walaa tushrikuu bihi shay-a cidna ha u shariik yelina oo wehel ha u samaynina watrukuu maa yaquulu aabaa'ukum oo ka taga buuna dhaha buu yidhi waxay dhahayaan aabbayaashiin waya'murunaa biasalaati waasidqi waalcafaafi waasila waxaa kalouna faraa salaada runta iyo dhowrsanida iyo in qaraabada la xidhiidhiyo faqaala liturjumaan wuxuu ku dhahay ninkii hiraqa lahaa turjumaankiisii wuxuu ku dhahay qul lahu waxaad ku dhehdaa ninkan abaa sufyaan la dhaho sa'altuka can nasabihi waxaan ku weydiiyey nasabkiisa iyo dhalashadiisa fadakarta annahu fiikum duu nasab waxaad ii sheegtay inuu nasab iyo dhalasho uu agtiina ku leeyahy fakadalika arusulu tubcatu fii nasabi qowmiha waa sidaas ayaa loo soo ka soo saaraa rususha نصبك قوم كود وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا وحنك لوك ويدي هذا الكن miyaa hadda ka hor isaga cidaan ahayni ay hore u sheegatay waxaanad ii sheegtay maya faqultu low kana axadu qaala hada alqawla qablahu laqultu rajulu ya'tasi biqawlin qiila qablah waxaan waxaan ku odhan lahaa haddii ay isaga cid ka horreysay ay sheegatay hadalkan uu sheeganayo waa nin ku dayanaya hadal hore loo yidhi wasa'altuka hal kana min aabaa'ihi min malikin fadakarta an laa waxaan kaloo ku weydiiyey aabbayaashiisa miyay ka mid ahaayeen cid boqor ah waxaanad igu tidhi maya qultu falow kana min aabaa'ihi min malikin qultu rajulan yatlubu mulka abi waxaan ku idhi buu yidhi haddii uu aabbayaashii ay ka mid ahaa lahaayeen cid boqora waxaan odhan lahaa nin dalbanayo weeye boqortooyadii aabihii wasa'altuka hal kuntum tattahimuunahu bilkadibi qabla an yaquula maa qaal fadakarta an laa waxaan kaloo ku weydiiyey miyaad ku tuhmi jirteen been intaana hadalkan uu sheeganayo aan hore u sheeganin waxaanad ii sheegtee maya faqad acrifu annahu lam yakun liyadara alkadiba cala annaasi wayakdiba cala allah waxaaban dhab u ogahay inaanay ahaanayn inuu dadka beentooda iskaga tago oo uu ilaahay ka been sheego wasa'altuka ashraafu nnaasi ittabacuuhu am ducafaa'ahum fadakarta ana ducafaa'ahum ittabacuu waxaan kaloo ku weydiiyey ma dadka ashraafta ah ayaa raacaysa mise inta dadka tamarta yar waxaanad ii sheegtay inta tamarta yari inay raacayso wahum atbaacu rusul ayagaana ah cidda raacdaba rususha wasa'altuka yaziiduuna am yanqusuun fadakarta annahum yaziiduun waxaan kaloo ku weydiiyey miyay kordhayaan oo ziyaadayaan mise way yaraanayaan waxaanad ii sheegtay inay korayaan wakadalika amru liimaani xataa yatim waana sidaas arrinka iimaanku ilama iyo ka dhammaystirmaayo wasa'altuka ayartaddu axadun sakqatan lidiinihi bacda an yadkhula fiihi fadakarta an laa waxaan kaloo ku weydiiyey cid miyay ka ridowda oo ka noqotaa diintiisa cadha ay u qabta darteed kadib markay soo galaan waxaanad ii sheegtay maya wakadalika aliimaanu xiina tukhaalitu bashaashatu bashaashatu alquluub waana sidaa arrinka iimaanku marka ay la socoto qalbi furnaan wasa'altuka hal yakdir fadakarta an laa waxaan kaloo ku weydiiyey miyuu ballan buriyaa waxaana tidhi maya wakadalika arusulu laa takdir waana sidaas arrinka rususha oo iyaguna ma ballan buriyaan wasa'altuka bimaa ya'murukum waxaan kaloo ku weydiiyey waxa uu idin faro idinka fadakarta annahu ya'murukum an tacbudu allah waxaad ii sheegtay inuu idin faro inaad ilaahay caabudaan walaa tushrikuu bihi shay-a inaydaan cidna ula shariikiyeen oon wehel u samaynin wayanhaakum can cibaadati alawthaan inuu idiin diido inaad caabudaan sanamyada waya'murukum bialsalaati waalsidqi waalcafaaf una idin faro salaada runta iyo dhowrsanida fain kaana maa taquulu xaqan fasayamliku mawdica qadamaya haatayn warka aad ii sheegtay hadduu dhab yahay wuxuu mulkinayaa meesha aan lugaha ku hayaba waqad kuntu aclamu annahu khaarij waanan ogaa inuu soo baxaayo lama kun adunnu annahu minkum umanaan malaynayn inuu idinka idinka mid yahay falow annii aclamu annii akhlusu ilayhi latajashamtu liqaa'ah haddaan ogahay inaan gaar u noqonaayo oon la gaar noqonayo waan isku dhibi lahaa la kulankiisa walow kuntu cindahu lagasaltu qadamayh haddaan agtiisa joogi lahaana waxaan dhaqi lahaa lugihiisa ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى kadibna wuxuu u yeedhay warqad uu soo qoray rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo uu dixya u dhiibay madaxii busra fadafacahu ilaa hiraqal faqara'ahu faydaa fii waxaana loo dhiibay ninkii hiraqa lahaa boqorkii roomaanka waana akhriya maxaaba ku qoranba waxaa ku qornaa bismi illaahi araxmaani araxiim magaca ilaahay baan ku bilownay allahaas oo alla ah allaha raxmaanka ah ee naxariista guud iska leh الرحيم إسكال النحريس تقارك أهنا من محمد عبد الله ورسوله وحي كتم محمد أو أه أضنك إلهي يا رسول كيسي إلى هرقل عظيم الروم ونصع تبقك هرقل إما دحضه أهرومانك سلام على من اتبع الهدى نبدل يكركي سهاءها تعد هنونك الرعدة أما بعد انت وحكة بيسنا فإني أدعوك بدعاية الإسلام وحنكو يا يبوها إسلامك أسلم تسلم إسلام وإسليب وهجانسن أدنبت كشدب يؤتك الله أجرك مرتين إلى هينا أتشر كاغ الله بتشر ولا بالله بقى يقسم فإن توليت هداد دبو جازتدو ديدنا فإن عليك اسم العريسيين وحكر كاغ أهدم بيغا بيرليدا واني مكيرير يربتا أهم كدبنا آيات القرآن كهيد أيو أخري رسولك أو كسوقر ورقدا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وحوتها إنك يا أبو سفيانها مركي أوتها وحي أوتها وفرق من قراءة الكتاب وكد سوى قبقبيي ورقدي وأخينا يوم ما يستري كثر عنده الصخب وحاكو فربتي بوقي وارتفعت الأصوات وأخرجنا عكينا سرايو كعودي وانا لا ساري فقلت لأصحابي حين أخرجنا وحان كده هيبو يدينك يا أبو سفيان ها أصحابتي لسعوتي مركنا لا ساري كقدال لقد أمر أمر بن أبي كبش واوينا ذي تبهانتي نينكي ابن أبي كبش أها أرنكيسي ابن أبي كبشنا وانانيس أي قالت قريشيد يقان محمد رسول الله إنه يخاف ملك بني الأصفر وحكى عبسانا يبقى boqorkii reer bani asfar yani reer yurub boqorkoodii baa ka cabsanaya famaa ziltu muuqinan annahu sayadharu xataa dakhala allahu calaya alislaam kamanaan suulin inaan yaqiinsanahay in uu muuqanaayo ilama ayuu ilaahay iga soo geliyay diinta islaamka وكان ابن الناظور صاحب إليا وهرقل سقفا على نصار الشام ninka ibnu naaduur la dhahana wuxuu saaxiib la ahaa ee ahaa ee xukumayay eliya oo saaxiibna la ahaa hiraqal wuxuu ahaa baadari ka mida baadariyadii kiristanka ee dhulka shaam yuxaditu ana hiraqal xiina qadima eliya asbaxa yowman khabiita annafs wuxuu ka sheekeeyey ninka la dhahtay ibnu naaduur in hiraqal boqorkii roomaanku maalin uu yimi eliya uu noqday mid argagaxsan oo naftiisu ay argagaxsan tahay فقال بعض بطارقتي قد استنكرنا هيئتك قولك ميدا بطارقة ديسي يا مدح ديسي أيها وحي كدهين شكلك يا هيئة والله يابن أهي مان قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم وحور هينيك ابن الناظور ee iliya xukumi jiray ee saaxiibkana ay ahaayeen hiraqal wuxuu yidhi hiraqal wuxuu ahaa nin xidigyahan ah oo xidigaha eega faqaala lahum xiina sa'aluuh wuxuu ku dhahay markii ay weydiiyeen ee ay ku dhaheen hay-addaad iyo shakligaaga waan la yaabanahay maanta ayuu wuxuu dhahay hiraqal inii ra'aytu leyla xiina nadartu fi nujuumi malika alkhitaani qad dahar maanta waxaan eegay buu yidhi xalay xidigaha oo waxaa ii soo baxay in boqorkii dadka iskudaa uu soo baxay oo muuqday faman yaktatinu min hadihi lumma oo yaa iska guda ummadda tan qaaluu laysa yaktatinu ila alyahuud waxay ku dhaheen ninkii hiraqa lahaa iskama gudo ummadda tan yahuudda cid aan ahayn falaa yahumanaka sha'nuhum waktub ilaa madaayini mulkika fayaqtulu man fiihi min alyahuud yayna ku murugo gelinin arrinkoodiie ee u qor badhasaabyada magaalooyinkaaga u qor warqad ha dilaan ku kastoo yahuudiyabe فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل iyagoo intay warkaa ku sugnaayeenba waxaa loo keenay ninkii hiraqa lahaanin ursila bihi meliku qasaan uu soo diray boqorkii reer aala qasaan yukhbiru can khabari rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam kaasoo ka warramaya warkii rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam falama istakbarahu hiraqal markuu ninkii hiraqa lahaa u waraystay qaala idhabuu fanduruu am mukhtatinun huwa am laa wuxuu ku dhahay ciidamadiisii kaxeeya oo fiiriya inuu gudan yahay iyo in kale fanadaruu ilayhi wayna eegeen faxadaduuhu annahu mukhtatin waxayna u sheegeen inuu gudan yahay wa sa'alahu can ilcarab carabtana wuu weydiiyey inay isgudaan faqaala hum yakhtatinuuna wuxuuna dhahay ninkii way isgudaan فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر وكان بقرك أمدني صوم وقضي ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية كدب نكي هرقلها وحو ورقد قري نين صاحب أهاين الرومة وكان نظيره في العلم وحون أهان أردق محك علمك وسار هرقل إلى حمص وحون نكي هرقلها أوقبتي مقالة حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه وافق رأي هرقل عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي مبوصا هكان مركي وتجيبا مقالة حمص isla markiiba waxa u yimi warqad uu soo qoray ninkay saaxiibada ahaayeen roome joogay oo ku waafaqsan ra'yiga hiraqal inuu nebigu soo baxayo sala allahu calayhi wasalam iyo inuu yahay isaguba nebi فأدن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص وحنا وأقلاد إنك هرقل ألها مدحدي الرومان كإن قلأ مادان ديغان كحمص كيالي ثم أمر بأبوابها فغلقت كدبنا وحوفر إن الباب بدد لحروان لحري ماشي قوله ثم اطلع فقال يا معشر الروم كدبنا واسرتشوك سد أو وحاود هاي وار الروم ودقيستا هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي وحيري نكي هرق لها ورليبان هنون ين بقرتيدن أي سكنات مربتان وآت لهشيسان ولا مبايعة النبي جني فحاصوا حيصة حمر النعم حيصة حمر الوحش إلى الأبواب وحين أبودين أياعين sida dameer farowga xagga albaabka ayay ku yaaceen fawajaduuha qad gulliqat waxayna heleen in albaabadii la xidhay falamaa ra'aa hiraqal nafratahum markuu arkay ninkii hiraqal diidmadoodii wa ayisa min aliimaan uuna ka quustay iimaankoodii qaala rudduuhum calay ayuu wuxuu dhahay ii soo celiya nimanka kan وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على ديني وحونا يري ويدي هرئان إمك حدك هرئان إذنكو إري وحانو إري سئان امتحامو إنتكو أدكته دين دينتين فقد رأيت ولم أركنتكو أدكته دين فسجدوا له ورضوا عنه ويسجود نرى لبك النقدين فكان ذلك آخر شأن هرقل وركي هرقلنا أرنكيز سيدا سيكو دنبي
dixyat alkalbi radi allahu canhu markii uu soo noqday saxaabigii warqadda u geynayay boqorka romaanka usii gudbinayay markii uu soo noqday jidka uu kusoo jiro oo boqorkiina uu soo sharfay oo uu maryo soo siiyey iyo xoole uu soo siiyey isagoo jidka kusoo jira markuu maraya meesha ximsa ayaa waxaa ka horyimi nin la dhahdo naas ibnu judaam oo qabiilkan judaamiyiinta ka midka ah dabadeedna jidgooyuu sameeyey isbaaruu halkaa dhigtay deetana xoolihii waa ka dhacay iyo wixii uu watay oo dhan deetana nebigu markuu nebiga u yimi sala alla alay wasalam ayuu nebigu wuxuu diray saxaabigii zayd ibna xaritha oo ciidan shan boqol oo ninabuu ku daray markay gaadheen meeshii saxaabigan lagu dhacay la odhan jiray ximsa halkaa markuu joogay baa qabaa'ilkii judaamiyiinta ee ninkaasi uu ka tirsanaabaa dagaal lagu qaaday rag badanna waa laga dilay xoolahoodiina waa lasoo haniimaystay dumar iyo caruurna waa laga soo maxbuustay oo waxay noqdeen sabyi deetana nin la idhaahdo zayd ibnu rafaac aljudaami oo qabaa'ilkan madaxdooda ka mid ahaa judaamiyiinta ayaa nebiga u yimi sala allahu calayhi wasalam isagoo doodayoo leh markii dixyat alkalbi la dhacayay raggii wax ka celinayay ayaanu ahayn sidoo kalena wuu islaamay isagiyo rag badan oo qabiilkiisa ka mid a nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa kii u celiyey xoolihii laga soo haniimaystay ee laga soo qaatayna waa u celiyey dumarkii iyo carruurtii laga soo maxbuustayna ee sabyiga laga dhigayna iyagana waa u celiyey sala allahu calayhi wasalam sidoo kale nebigu sala alla alay slam wuxuu warqad u diray ninka la dhahdo mundir ibnu saawi mundir ibnu saawi waa ninkan kasoo sheekeynay ee aynu lahayn waa boqorkii ka talinayay baxrayn baxraynna waxa gacanta ku haysay faris lakaa ninkani wuxuu matalayaa boqortooyada weyn ee faris ayuu meesha u fadhiyay marka nebigu sala alla alay slam warqad buu u diray uu ugu yeedhiyay yaboha islaamka warqadana wuxuu u dhiibay saxaabigii alcalaa ibnu alxaturami radia allahu canhu ayuu ugu dhiibay deetana warqadii markii uu akhristay ayaa ninkii la odhan jiray mundir ibnu saawi ayuu rasuulka ilaahi wuxuu usoo qoray warqad oo wuxuu leeyahay warqadaadii adii soo dirtay waxaan ku akhriyay dadkii reer baxrayn joogay ayaan ku dul akhriyey qolo ka mid ahi islaamnimadii way qaateen kuwo kalena way diideen islaamnimadii dhulkaygana waxaa jooga buu leeyahay majuusiyiin kuwii dabka caabudayay ee farisiyiinta iyo yahuud baa joogta nebigu waa ka warqad kale u qoraayay oo nuxurkeedu uu ahaa war muslimiinta inta islaamta iskaga tag buu yidhi rasuulku intii kuwii dembi galena waan cafiye aqbal ciddii yahuud kugu kacda ama majuusiyiinta ciddii kugu kacdana iyagana waa inaad ka qadaa jizya yacni iyagoo dullay ah oo dullaysan oo suqaara adilla iyagoo ah oo yaryar waa in laga qaadaa jizya iyo cashuur waa in laga qaadaa muslimiinta dowladda islaamka ay ka qaadaan nebigu sala allah alay wasalam wuxuu sii waday yaboohii iyo dacwadii siduu usii faafinayay kadibna wuxuu warqad haddana u qoray boqorkii ka talinaya alyamaama oo la odhan jiray huuda ibnu cali huuda ibnu cali yamaama ayuu deganaa oo uu ka talinayay qabaylkan thaqiif la idhaahdana madax ayuu ahaa waana yamaama waxay ku taallaa sacuudi carabiya wadankan iminka sacuudiga caasimadiisa riyaad gobolkaas ayay yamaama ku ooli jirtay marka nebigu sala alla alay wasalam warqadan wuxuu dhiibay nin la dhahdo saliid ibni camrul caamiriy ninkaasaa warqadaa qaaday oo u geeyey ninkii la odhan jiray huuda deetana huuda waa soo dhaweeyey waana sharfay ninkii nebigu uu soo diray farniinsidaha ahaa wuxuuna yidhi warka uu sheegaya nebigaasi waa fiican yahay war fiican buu sheegaya laakiin carab abaa aniga iga haybadaysato iga cabsata ee arinka waxa iga siiyo markaasuu rasuulku lahaa markii warkiisii soo gaadhay allaan ku dhaartay hadduu gobol yar oo dhul ah i weydiisto siin maayo buu yidhi oo samayn maayo dabadeedna nebigu sala alla alay slam markii fatxu maka laga soo noqday magaalada maka la furtay ayaa malakul jibriil calayhi salaam uu u yimi oo u sheegay in ninkii huuda ibnu cali loodhan jiray inuu dhintay oo geeriyooday markaasuu rasuulku lahaa war meesha la dhaho yamaama ee ninkaa loodhan jiray huuda ibnu cali uu ka talin jiray waxaa kasoo baxay doona nin beenaale ah oo nebinimo sheegan doona oo aniga gadaashay la dili doono aniga anigu markaan dhinto kadib la dili doono waana siduu nebigu sheegee sidiiba u dhacday ninka beenaalaha ee soo baxayna wuxuu ahaa musaylama alkadaab ninkaasa beenaalaha ahaa ayaa kasoo baxay yamaama dhulkaa kasoo baxay waxaana dilay saxaabadii mid kamid ah markaa uu yihi nebigu markuu ka sheekeynay buu yihi yaa rasuul allah yaa dilaya markaasuu rasuulku wuxuu lahaa adiga iyo saaxiibada ayaa dilaya adiga iyo asxaabtaada ayaa dilaya sidoo kale nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu warqad u qoray nin la odhan jiray xaarit ibni abi shamri alkhasaani oo reer alakasaan ka mid ah reer alakhasaanna saan soo sheegnay siirada bilowgeedii waxaynu idhi waxay ka mid ahayn carabtii yaman kasoo iyaguna kasoo hijrooday ee dhulkaas shaam iyo agagaarkeeda degay waxayna qaateen diinta kiristanka iyo nasaarada marka iyagana waxa u taliyo dowladii weyneed ee romaanka markaa nebigu sala alla alay wasalam ninkan oo shaam ka talinaya gaar ahaan suuriya iyo dimashq halkaa joogay oo ka talinaya ayuu warqadu diray warqadana wuxuu ugu dhiibay nin laodhan jiray shujaac ibnu wahab warqadiina waa gaadhsiiyey laakiin ninkan markay warqadii gaadhay ayaa kibir badan baa galo wuxuu yihi yaa iga qaaday aniga boqortooyadayda waa kuma kan aniga igu leh diintayda soo gal arrin noocaasoo kale ah ayuu yidhi waan ku baxayaa buu yidhi manuusan islaamin subxaan allah laakiin dadkii inta badan nebiga diidayay oo dhan ama diinta islaamka diidayay oo dhan iyagoo oo maqhuuriina oo ku qasban ayaa diinta ay soo galeen subxaan allah dhulka suuriya iyo gaar ahaan dhulka shaam oo dhan waxay diinta islaamka waxay soo galeen ay dagaaladii dhacay ee lala garay nimankii romaanka markii laga saaray dhulka shaam ayay soo galeen waana inagii kusoo sheegnay xadiidkii aynu warinaynay ee hiraqal uu lahaa allan ku dhaartee haddii uu arinkiisu uu sida aad sheegtay abu sufyaan uu yahay dhulkan aan taaganahay magaaladan dimashaq ee aan taaganahay halkaasuu soo gaadhayaa buu yidhi nebi maxamed sala alla alay slam saldaanadiisa iyo awooddiisa wayna gaadho sidaas ayayna ku gaadhay oo waa la qabsaday dhulkaas suuriya iyo gaar ahaan iyo guud ahaan dhulka sham oo dhan muslimiinta ayaana ka talinaysay kana talisay ilaa yeminka nebigu sala allahu calayhi wasalam warqad kale ayuu qoray wuxuu u qoray cumaan boqorkii joogay cumaanna waxaa joogi jiray laba nina walaala ahaan ayaa boqor ka ahaa oo la odhan jiray jayfar iyo walaalkii la odhan jiray cabdi ibnu isagana cabdi ibnu jalandal la odhan jiray laba nina walaalaabay ahaayeenoo boqortooyadaas cumaan ayay madax ka ahaayeen marka nebigu sala alla alay wasalam warqad buu u qoray nuxurkeedu uu ahaa sida tan wuxuuna warqada ugu dhiibay saxaabigii aadka minduhaat alcarab lagu tiriyo ama dadka carbeed dadka ugu caqliga badan ee ugu garaadka badan leh ee camru bn alcaas loo odhan jiray radi allahu can warqadana wuxuu nebigu yihi bismi illaahi araxmaan araxiim lagu bilaabay allaha raxmaanka ahee naxariista guud iskale naxariista gaarkaana iskale min moxamed ibni cabdillaahi waxay ka timi warqadani moxamed oo ah addoonkii ilaahay ilaa jayfar iyo cabdi ibni jalanda kuna socota ninka la dhaho jayfar iyo walaalka cabdi oo ilmo jalandi ah salaamun calaa man itabaca alhudaa nabadgelyo korkiisa ha haato cidda hanuunka raacda amaa bacdi intaa wixii ka dambaysa fainii adcukuma bidacaayati alislaam waxaan idinku yeedhaya yabooha islaamka aslima taslamaa war islaama oo isdhiiba aada nabad gashaane fainii rasuulu llahi ila nnaasi kaafa anigu waxaan ahay rasuulkii ilaahay oo dadkoo dhan baan rasuul u ahay dhammaantood liundira man kaana xayan si aan ugu dego inta nool inta nool oo dhan aan ugu digo wayaxiqa alqowlu cala alkaafiriin xujadu ay ugu cadaato dadka gaalida diida haddii aada islaamtaan waxaan idiin dhiibayaa buu leeyahay qoomkiina oo madax bad u noqonaysaan haddii aada diidaan islaamkana boqortooyadiina waa mid suulaysa oo baaba-aysa fardahayguna waa kuwo imanaya meesha aad joogtaan nebinimadeydana ayaa ka sarreynaysa boqortooyadiin warqad uu nuxurkeedu sidaa yahay ayuu nebigu sala alla alay wasalam u diray labadii nina walaala ah ay cumaan ka telin jiray camru ibn alcaas radia allahu canhu warqadii buu u geeyey wuxuu yihi markaan magaalada cumaan aan galay ayaan waxaan u tegay buu yihi ninkii loodhan jiray cabdi oo isaga ka yara dulqaad badnaa buu yihi walaalkii markaasaan u yihi war waxaan ahay fariinsida ayaan ka ahay rasuulkii ilaahay oo adiga iyo walaalkaabaan ku socdaa markaasu wuxuu yihi war aniga walaalkaybaa iga weyn da ahaan boqortooyadana de isaga iminka boqor ah oo meesha haysta laakiin waan ku gaadhsiinayaayo waan kula socodsiinayaa buu yidhi markaasuu i weydiiyey buu yihi camru ninkii cabdi loodhan jira wuxuu yihi oo maxaa dadka ugu yaboohaysaan ugu yeedhaysaan waxaan idhi buu yidhi waxaa ugu yeedhaynaa inay ilaahay keligii caabudaan oo aanay shariik iyo wehel kale aanay la samaynin nebi maxamed inuu rasuulka ilaahay yahay ayaan ugu yeedhaynaa markaasuu wuxuu yihi camru ibnu caas oo dhegayso adigu waxaad ahayd waxa ku dhalay sayid baa ku dhalay nin madaxa baa ku dhalay oo qoomkaaga ka mid ah oo camru ibn alcaas waxaa dhalay ninkii loodhan jiray caas ibn waa-il oo ka mid ahaa sayid min saadati quraysh madax ka mid ah ama nin caaqil ah oo dadkii ugu madaxsanaa reer quraysheed ka mid ah ayaa dhalay marka waxay lee wuxuu leeyahay nin madaxaba adiga ku dhale aabbaha muxuu sameeyey bal noo waran nin aan ku dayanayno ayuu ahaaye marka wuxuu yihi aabbahay waa dhintay waa geeriyooday manuusan islaamin waxaana jeclaan lahaa buu yidhi inuu islaamo aniguna isku ra-yi isku fikir iyo isku aragti baanu ahayne laakiin aniga ilaahay baa isoo hadeeyi deetana wuxuu i weydiiyey buu yidhi adigu sidee baad ku islaamtay waxaan ku yidhi waxaan ku islaamay najaashi oo boqorkii najaashi aan kasoo sheekeyninay ayaa agtiisa uu kusoo islaamay camru ibn alcaas radia allahu canhu wuxuu yihi waxaan kaloo u sheegay najaashi inuu islaamay boqorkii xabashiduba inuu islaamay ayaan u sheegay wuxuu yidhi oo muxuu sameeyey markuu najaashi wuxuu yihi wuu islaamay oo nebiga ayuu raacay baan ku yidhi buu yidhi wuxuu yihi bal ka waran haddaba asaaqifadiisii iyo iyo ruhbaantiisii yacni wadaadadii iyo baaderiyadii isaga ka agdhowaa iyagana maxay sameeyeen iyaguna rasuulkii ilaahay baa raacayna way islaameen baan ku yidhi buu yidhi wuxuu yidhi oo ninkii hiraqal madaxda u ahaa isagu miyaanu ogaanin islaamnimadiisa haa baan ku idhi oo muxuu sameeyey buu yihi markuu maqlay wuxuu yihi najaashi wuxuu diiday lacagtii uu bixin jiray iyo cashuurtii uu siin jiray boqorka roomaanka hiraqa lo odhan jiray ayuu diiday oo wuxuu yihi allan ku dhaartay siin maayo dirham yar igama qaadayo ninka hiraqa la dhaho warkiina markuu gaadhay heraqal ayaa wiil ay walaalahaayeen heraqal oo niyaaq lo odhan jiray ayaa wuxuu ku yidhi war addoonka addoommadaada ka mida muxuu u bixin waayey cashuurtii aad ka qaadaysay sidoo kale waaba yaabe muxuu addoon addoommadaada ka mid diintii aad adigu haysatay heraqalow uu bedelay heraqal nin maskax badan buu ahaayo wuxuu ku yidhi war dhegayso ninkani waa nin diintiisii diin aan ahayn jeclaystay isagaana naftiisa u doortay diinta aniguna allan ku dhaartay haddaanan mulkiga iyo boqortooyada ku dheganayn wuxuu sameeyey waan samayn lahaayo waan islaami lahaa buu leeyay deetana ninkii cabdi loo odhan jiray ayaa wuxuu yidhi bal waxaad iiga warantaa nebigani waxau idin faraya iyo waxau idinka reebay waxaan ku idhi buu yidhi wuxuuna faraya inaan inaan ilaahay adeecno wuxuuna naga reebaya inaan ilaahay caasino wuxuuna farayaa sidoo kale wanaagga iyo in waalidka loo samafalo wuxuuna farayaa sidoo kale in riximka la xidhiidhiyo wuxuuna naga reebaya dulmiga iyo colnimada iyo zinada iyo khamriga iyo in la caabudo dhagxaanta iyo awthaanta iyo sanamyada iyo saliibka iyo crosska iyo kristanka waxaanay caabudaan ee saliibka la dhaho wuu naga reebaya wuxuu dhahay ninkii cabdi loo odhan jiray boqorka walaalaha ahaayeen boqorka cumaan wallaahi warkaad sheegtay camru bn alcaaso waa war fiican aniguna haddaan walaalkay diidi lahayn waan u tegi lahayno waa u safri lahayn si aan maxamed usoo rumayno laakiin walaalkay ayaa ku dhegan boqortooyadiisa oo jecel mulkiga waxaan ku yidhi buu yidhi warkii nebigu iisoo gaadhsiiyey ahaa in haddii aad doonaysa haddii aad islaamtaan boqortooyadiina iyo sidaa aad qoomkiina u xukumaysaan bad u xukumaysaan waananu sheegay buu yidhi laakiin waxaan idinka qaadaynaa sadaqa sadaqadana waxaan ka qaadaynaa baan ku yidhi buu yidhi dadka aqniyadiina yacni dadka xoolaha xoolaha haysta ee maalqabeenka ah waxaanan kusoo celinaynaa xoolaha fuqaradiina iyo masaakiintiina wuxuu yidhi wallahi taasi waa akhlaaq wanaagsan laakiin sadaqadu waa maxay bal ii sharax waanu sharaxay buu yidhi wuxuu yidhi waa wax ilaahay kusoo faral yeelay xoolaha oo laga qaadayo geela iyo adhiga iyo lo-da iyo wixii lamidka ciddii xoola haysataba ee nisaabkeedu gaadho in laga qaadayo waanu sharaxay buu yidhi wuxuu dhahay markaa ninkii cabdi loo odhan jiray kow aniga u malayn maayo inay sadaqada bixinayaan qoomkaygu camru bnu caas radia allahu canhu wuxuu yihi muddan meeshii joogay ninkii walaalkii ahaa baana ii gudbiyey boqorkii ay walaala ahaayeene jayfer loo odhan jiray deetana waan ugu yeedhay buu yihi maalin buu ii yeedhay warqadii baan u akhriyey warqadii oo shaambadaysan oo nebigu soo shaambadeeyey waanu akhriyey walaalkiina wuu ku dul akhriyey deetana wuxuu igu yihi buu yidhi oo qurayshi maxay samaysay waxaan ku yidhi buu yidhi qurayshi way islaamtay sidoo kale intii aan islaaminina seef baa lala dul taagan yahay way ku qasban yihiin oo waa laga roonaaday oo waxba way iska celin kari waayeen dadkiina waxay ogaadeen baanku yidhi buu yidhi inay islaamnimadu ay tahay diinta xaqa ah oo ayaguna ay ku sugnaayeen baadi-ii oo ay loonsanaayeen wayna raaceen hanuunka uu nebi maxamed la yimi sala allahu caleyhi wasalam wuxuu gu yidhi bal berritoole igu soo noqo buu igu yidhi berridii baan sugay buu yidhi waxaan sidhi u tag wuu idiiday buu yidhi haddana walaalkii baan u tegay walaalkiiba haddana i gaadhsiiyey calaa kulli xaal walaalkiibaa markii dambe haddana la hadlay ninkii wuxuu yidhi markaan anigu waxaan ka mid ahay dowladaha carbe dowladaha ugu daciifsan ee ugu tamarta yar leh cid wax iga celinaysaana ma jirto nebi maxamedna haddii aan rumeeyo awrtiisa iyo safar iyo fardihiisu halkan ma soo gaari karayaan adugu arrin saas oo kale ah ayuu dhahay ninkii calaa kulli xaal markii dambe camru bn alcaas radia allahu canhu islaamnimadii buu bandhigay wuxuu yihi islaam waana islaame boqorkii cumaan ee la odhan jiray isaga iyo walaalkiiba labadiiba way islaameen waa ninkii jayfer iyo walaalkii la odhan jiray cabdi ee uu dhalay labadii ee uu dhalay ninkii la odhan jiray jalandi labadiina boqorka ka ahaa cumaan halka insha allahu tacaala waxaan kusoo koobnay waxoogaa waraaqihii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu u diray boqoradii iyo umaradii dowladihii ka ag dhowaa si uu diinta u gaadhsiiyo yaboha islaamkana uu ugu yeedho arrintaasina waxay keentay yacni waxaa sababay hudnadii iyo sulxul xudaybiya heshiiskii la galay ee la kala muddo dhigtay nimankii quraysheed iyo dagaalkii halkaa lagu joojiyey deetana waxay arrintaasi dhalisay inay dad badan aada usoo islaamaan oo diinta islaamka ay soo galaan afwaaj iyadoo kooxa kooxaha ay soo galaan waxay intaa ku xigtana waxay ahayd nebigu sala allah alay w slam wuxuu la gaar noqday nimankii yahuudeed ee xaaraanta iyo khiyaanada iyo mu'aamaraadka ka dhigaya magaalada madiina ayuu nebigu la gaar noqday oo iyagana waa edbiyey oo waxaa dhacday dagaalkii khaybar aynu ka warrami doono maalinta dambe insha allahu tacala wallahu aclam wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu